wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiiyo daaqa duul goboleedka galmudug shariif cabdinuur bare ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado qorshe cusub oo lagu horumarinayo adeegyada xanaanaynta xoolaha waxa uuna ballan qaaday in deegaanka olol laga hirgelin doono xarunta daryeelka xoolaha si xoolaha deegaanku ay u helaan daryeel iyo caafimaad dhammaystiran waxa uu sheegay inay qayb ka tahay tallaabooyinka ay wasaaraddu wado ee ku aadan in deegaanada miyiga laga hirgeliyo xarumo lagu daryeelo xoolaha si sare loogu qaado badbaadada caafimaadka ee xoolaha
waxaan rabaa wasaaradda xanaanada xoolaha waxay deegaanka olol u ballan qaadaysaa iyo bulshada ree olol iyo xoolaha aan ayagu hadlayn ee deegaankan ku nool inay heli doonaan xarun ay dowladda galmudug ugu tala gashay gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha oo deegaanka laga hirgelinayo waxaa adinkan reer olol ka rabaa ina dhul boqol boqola wasaaradda xanaanada xoolaha dhulkeeda waxa ugu yar boqol boqol meeshaan barkado iyo wadooyin iyo gurigaa sii jeeda iyo inta badan aan dhagaygu maqlaan waxaan rabnaa dhul boqol boqola in reer olol ay dib isugu laabtaan soo diyaariyaan xarun xoolahan lagu daweeyo dad reer ololana xirfadooda kor lagu qaado dadku xoolahay dhaqdaan laakiin wasaaraddu waxay ballan qaadaysaa in xaruntaas deegaanka laga hirgelinayo waa qodob
deegaanka olol ayaa ka mid ah deegaanada hoostaga degmada caabud waaqi waqooyi gobolka galguduud waxaana halkaasi ku nool xoolo aada u badan maadaama bulsho reer guuraa ah ay halkaa ku nool yihiin xilligan la joogana waxa ay u baahan yihiin bulshada deegaanku in xoolahoodu ay helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran